أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada warka subax idaacadda islaamiga al andalus kuwada ugu doorka roon raayada towxiidka ayaa maalintii labaad ka babanaysa deegaanka teedaan ee wilaayada hiiraan taliska ciidanka mujaahidiinta ayaa bayaan ka soo saaray dagaalo labadii maalin ee lasoo dhaafay ka dhacay duleedka deegaanka teedaan ee wilaayada hiiraan saraakiil ka tirsan dowladda saliibiyadda maraykanka ayaa heshiis la saxiixday maamul goboleedka shahaadala dirirka ah ee puntland howlgallo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka mandheera ee ku hos jira gumaysiga saliibiyiinta kenya in ka badan toban qof ayaa dhimashay dhaawac ku noqday shil gaari oo ka dhacay deegaan ka tirsan dalka kenya kataa'ib ikhbaariyah ayaa baahisay muuqaal lagu soo bandhigayo weerar khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta oo ka dhacay wilaayada shabeellada hoose munaasabad lagu sagootinayo dufcad cusub oo ka qalinjibisay macadka qorduba ayaa ka dhacday degmada wabxo ee wilaayada galgaduud boqolaal dad ah ayaa ka faa'iidaystay raashin qaybin jimciyadda alixsaan alkhayriyah ee ka samaysay magaalada jilib ee wilaayada jubbada dhexe waa subaxnimo isniin ah taariikhduna ay ku beegan tahay labaatanka safar kun afar boqol afartan iyo sideed hijri iminkana ku soo dhowaada warkii oo fidsan raayadda towxiidka ayaa maalinkii labaad ka babanaysa deegaanka teedaan ee wilaayada hiiraan maalinkii labaad waxay ciidamada mujaahidiintu gacanta ku hayaan deegaanka teedaan ee dhacabariga wilaayada hiiraan halkaas oo shalay si buuxda ay ula wareegeen waxaana duleedka deegaanka weli daadsan bakhtiyada murtadiinta dhanka kale wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ay ku qaadeen xerada maliishaadka murtadiinta ee deegaanka mubaarag dhanka gobolka mandheera ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ay ku qaadeen xirada askarta kufaarta kenya ee deegaanka sheekh barow ee hoostaga degmada lafey ee gobolka mandheera ay ku hos jira gumaysiga saliibiyiinta kenya taliska ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa war-saxaafadeed ka soo saaray dagaaladii labadii maalin ee lasoo dhaafay ka dhacay duleedka deegaanka teedaan ee wilaayada hiiraan sida faahfaahinta warka inoogu hayo walaalkeen ismaaciil bismillaahi araxmaan araxiim bayaan ka soo baxay mujaahidiinta mujaahidiinta oo la wareegay deegaanka teedaan sagaal iyo tobanka safar kun afar boqol afartan iyo sideed hijri dhanka kalena ku beegan labada agoosto sannadda labada kun lix iyo labaatanka maanta ooxadaa ciidamada mujaahidiinta waxay allah fadligiis la wareegeen gacankuhaynta deegaanka istaraatiijiga ah ee teedaan ee dhacabariga wilaayada islaamiga ee hiiraan xoraynta deegaankani ayaa timid kadib dagaallo xoogan oo shalay iyo maanta ka socday duleedka deegaankaasi kuwaasoo allah fadligiis lagu jebiyey cadowga laguna furtay hub gaadiid iyo saanad ciidan inta aan xaqiijinnay koob iyo afartan murtad oo isugu jirta saraakiil iyo askar ayaa lagu dilay dagaaladii shalay iyo maanta ka dhacay duleedka teedaan waxaana lagu dhaawacay ku dhowaad lixdan kale waxaa sidoo kale lagu burburiyey gaadiid dagaal oo uu cadowgu adeegsanayay weeraradani barakaysan ayay sidoo kale mujaahidiintu ku qaniimaysteen gaari dagaal oo uu ku xidhan yahay qoriga liidka diyaaradaha hub iyo saanad ciidan oo xooggan khasaaraha ugu badan ee gaaray cadowga waxaa sababay camaliyad istishaadiye ah oo haliye mujaahid ah uu ku beegsaday firxadkii cadowga taasoo ka dhacday meel qiyaastii shan kilomitir u jirta deegaanka teedaan murtadiinta ayaa goobta camaliyadu ka dhacday ka daabushay bakhtigooda kadibna isaga carray guud ahaan deegaanka tani ayaa keentay in allah fadligiis mujaahidiintu ay si buuxda ula wareegaan deegaanka taliska ciidanka mujaahidiinta wuxuu bogaadinayaa geesiyada towxiidka ee dagaalka xaqa ah kula jira cadowga isugu jira saliibiyiinta iyo murtadiinta kusoo duulay shareecada islaamka waxaan si gaara u bogaadinaynaa ciidankeenna haliyeyada ah ee ku ribaadaya furimaha dagaalka ee wilaayada hiiraan kuwaas oo cadowga tusay inaysan jirin cid hor istaagi karta ciidanka allaah ee u dagaalamaya ku dhaqanka shareecada allaah waxaan leennahay jasaakumullahu khayran allah xaqa ha idinku sugo oo ha idinka guuleeyo cadowga shahaadala dirarka ah ee isa soo bahaystay hana barakeeyo jihaadkiinna iyo ribaadkiinna weerarada joogteeya jihaadkana laba jibaara yoolkiinnuna ha ahaado qoolka allah subxaanahu wa tacaala ee ah waqaatiluuhum xataa laa takuuna fitnatun wayakuuna diinu lilaah فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين
maxsaneed ismaaciil saraakiil ka tirsan dowladda saliibiyadda maraykanka ayaa heshiis la saxiixday maamul goboleedka shahadada diriirka ah ee puntland sida faahfaahinta warka inoogu hayo walaalkeen saadaq muumin magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari waxaa gaaray wafdi ka socda dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka oo isugu jira saraakiil ciidan iyo diblomaasiyiin saciid cabdulaahi deni oo ah hogaamiyaha maamulka shahaadala dirirka ah ee isku magacaabay puntland oo wafdiga kulan la qaatay ayaa ka codsaday in laga gacansiiyo waxa loogu yeero argagixisada oo ay ula jeedaan muslimiinta saraakiishan ameerikaanka ah ee boosaaso gaaray ayaa maamulka saciid deni u ballan qaaday in ay si gaar ah ula tacaamuli doonaan maamulkiisa ayna ka taageeri doonaan dhanka dhaqaalaha iyo amniga qodobada kale ee heshiiska shahaadala dirirnimada dhigaya waxaa ka mid ah in la ballaariyo garoonka diyaaradaha boosaaso oo lagu daro qayb ay degaan askarta saliibiyiinta ameerikaanka wafdigan ayaa horay u soo maray magaalooyinka kismaayo muqdisho iyo hargeysa oo ay ka jiraan maamulada ridada ah oo reer galbeedka kala qayb qaata duulaanada lagu soo qaaday shacabka soomaaliyeed taliyaha ciidamada maraykanka ee qaaradda afrika ee loo yaqaano africom ayaa waraysi uu bixiyey dabayaaqadii isbuucii lasoo dhaafay waxa uu ku sheegay in ay ka daaleen taakulaynta kooxda ridada soomaaliya iyagoo sheegay in ay xooji doonaan maamulada shisheeyaha la shaqeeya ee dalka ka jira saraakiil ameerikaan ah ayaa laga soo xigtay in ay dib u soo celin doonaan nidaam uu dejiyey maamulkii obama oo dhigaya in maraykanku si toos ah ula macaamilo maamul goboleedyada iyadoo la daciifinayo amaba hoos loo dhigayo awoodda kooxda ridada soomaaliya maxsaned saadaq maraykanka ayaa sheegay in wadahadal uu la furayo iiraan kadib markii uu joojiyey weerar ballaaran oo uu damacsanaa inuu ku qaado sida faahfaacinta warka inoogu hayo walaalkeen abuusheyba madaxweynaha maraykanka silibiga donald trump ayaa sheegay in washington ay la hadlayso iiraan si loo dejiyo qaabka wadaxajuudyada kuwaasoo la filayo inay bilowdaan isniinta maanta ah waxauu tilmaamay inuu rajo ka qabo in heshiis laga gaaro marinka hormus iyo sidoo kale barnaamijka nukleyerka iiraan trump waxauu shaaca ka qaaday in maraykanka uu diyaar u ahaa inuu qaado weerar ballaaran oo ka dhan ah iiraan isagoo shaaciyey in weerarkaasi uu noqon lahaa kii ugu weynaa tan iyo dagaalkii labaad ee adduunka waxauu intaasi ku daray in sacuudi arabiya imaaraadka carabta qatar iyo iiraan ay ka codsadeen inuu baajiyo weerarka isagoo sheegay in hadda la eegi doono in iiraan laga dhaadhicin karo inay ka tanaasusho hubka nukleyerka hadalladan ayaa yimid laba maalmood kadib markii maraykanku uu ku dhawaaqay inuu hakiyey weeraro la qorsheeyey oo ka dhan ahaa iiraan si fursad loo siiyo in heshiis deg deg ah lagu gaaro dhanka kale saraakiil ciidan oo iiraan ka tirsan ayaa beeniyey in dalkooda uu ka codsaday maraykanka inuusan weerarin iyagoo ku tilmaamay hadalka trump been cusub waxay sheegeen in ciidamada iiraan ay ku jiraan heegan buuxa oo diyaar u ah xaalad kasta iiraan ayaa shalay sheegtay inay ku dhowdahay inay heshiis la gaarto cumaan oo ku saabsan marin cusub oo mara marinka hormus afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda iiraan ismaaciil baqaa'i ayaa tilmaamay in labada dal ay ka shaqaynayaan marinbadeed ay labada dhinac ku qanacsan yihiin kaasoo aan mari doonin jidkii waqooyi ama kii koonfureed islamarkaana ilaalinaya danaha iyo madaxbannaanida labada dal wasiirka arrimaha dibadda iiraan cabaas carakji ayaa isaguna sheegay in wadaxaajuudyada cumaan ay marayaan heerarkoodii ugu dambeeyey inkasta uusan bixin faahfaahin dheeraad ah dowladda cumaanna weli kama aysan hadlin arrintan si kastaba haatee iiraan waxay sheegtay in heshiiska marinka cusub aanu si toosa uga dhignayn in marinka hormuus dib loo furi doono iyadoo maraykanka uu caadaystay inuu carqaladeeyo isu socodka maraakiibta tan iyo markii dagaalka uu bilowday siddeedii labaatankii febraayo iiraan waxay si weyn u maamuleysay isu socodka maraakiibta ee marinka hormuus iyadoo maraakiib badan ku qasabtay inay fasax ka qaataan islamarkaana bixiyaan lacago ka hor intaysan marin afhayeenka guddiga amniga qaranka ee baarlamanka iiraan xasan khashaawi ayaa sheegay in dhexdhexaadyaal ay ka shaqaynayaan dib u soo nooleynta is-afgaradka islaamabad waxauu sheegay in arrinta ugu weyn ee wadaxaajoodadu tahay marinka hormuus madaxweynaha iiraan mascuud basaskyaan ayaa isna sheegay in loo baahan yahay in maraykanka lagu qasbo inuu ixtiraamo heshiisyada uu saxiixo dagaalka u dhexeeya maraykanka iyo yuhuudda oo dhinac ah iyo iiraan ayaa bilowday siddeed iyo labaatankii febraayo markii maraykanka iyo sahaynadu ay duqeeyeen iiraan halka teheraan ay kaga jawaabtay gantaallo iyo diyaarado aan dulyo lahayn inkastoo bartamihii juun la saxiixay is-afgarad lagu doonayay in dagaalka lagu soo afjaro haddana dagaalka waxuu dib u qarxay horaantii bisha luuliyo macsanid abusheyba in ka badan toban qof ayaa dhimashay dhaawac ku noqday shil gaari oo ka dhacay deegaan ka tirsan dalka kenya sida warbixinta warka inoogu hayo walaalkeen camaar cabdiqaadir inta la hubiyey ugu yaraan siddeed qof ayaa dhintay halka saddex xubnood oo kalena dhaawacyo soo gaareen kadib markii shil baabuur oo ka dhacay waddo gaadiidku ku badan yihiin oo ku taallo ismaamulka kirinyaga ee dalka kenya warbaahinta maxalliga kenya oo dhacdadan soo tebisay waxa ay sheegtay in shilku si gaar ah uga dhacay waddada isku xirta maweya iyo embu oo ku taalla deegaanka murubara stefan okal oo ah taliyaha booliiska ee degmada maweya ayaa sheegay in shilku uu yimid markii gaari nooca xamuulka qaada ee alaabaha lagu raro uu ku dhacay gaari kale ilawareedyo ayaa sheegay in shilku ku dhinteen ilaa iyo shan qof oo saarnaa gaariga xamuulka laba qof oo kale oo lugeynayay waddada hareeraheeda iyo hal qof oo saarnaa gaariga kale kenya waxa ay ka mid tahay waddamada dhaca qaaradda afrika ee ay ku badan yihiin shilalka gaadiidka iyo kuwa diyaaradaha ee ay dadka badan ku dhammaadaan macsanid camar kataa'ib ikhbaariya ayaa baahisay muuqaal lagu soo bandhigayo weerar khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta oo ka dhacay wilaayada shabeellada hoose sida faahfaahinta warka inoogu hayo walaalkeen abuu xasaan
weerarkan kamiinka ah oo ka dhacay agagaarka deegaanka mubaarag ee wilaayada shabeellada hoose ayaa ahaa mid u dhacay sidii mujaahidiintu ay u qorsheeyeen waxaana lala eegtay maleeshiyaad murtadiin ah oo lugeynayay fiidiyowga waxaa ka soo muuqanaya ciidamada mujaahidiinta oo kamiinka dhigayo iyagooo adeegsanaya hubka darandooriga u dhaco waxayna rasaasta mujaahidiinta si toosa ugu hoobanaysaa maleeshiyaadkii murtadiinta ee kamiinka loo dhigay أنصار الشريعة قوم حرب ووقيع نحن عشاق المعاد والمكانات الرفيع نحن أنصار الشريعة قوم حرب ووقيع نحن waxaa inta fiidiyowga uu soconaya la arkayaa firxadka maleeshiyaadka murtadiinta oo kala cararayo midba midka kalena uu leeyahay sideed maanta ku badbaadaa waxaadna orodkooda moodaa sida ari weer galay oo kale muddo kadib waxaa la arkayaa meydadka qaar ka mida maleeshiyaadka murtadiinta kuwaas oo ay galaafatay rasaasta mujaahidiinta ee beegsanaysa cid weliba oo ku soo xadgudubta ku dhaqanka shareecada alleh oo murtadiintu ay ka mid yihiin qanimadii laga furtay maleeshiyaadka murtadiinta ayaa fiidiyowga lagu arkayaa waxaana goobta qanimada lagu soo bandhigay ka soo muuqanaya maxbuus murtad ah oo mujaahidiintu ay nolosha ku qabteen magaceygu yaa cumar maxamuud sheekh cali ka tirsan ciidanka xooga dalka gaar ahaan guutada shan iyo labaatanaad ah oo maanta oo mubaara ku sugneyd oo soo soodana ka soo baxnay oo dagaal lagu qabtay inaha u dhexaysa ukunji iyo mubaarag ciidankii ila socday waa iga carareen talihurinkay waa carariyey abaanduulkii nala socday waa carariyey marka anigana maanta gacanta mujaahidiintaa ku jiraa hubkan oo gadaasheeda yaalo taakanka booshkaas iyo qoragaasaa ku dagaalamayay asxaabtii la socotana kuwaan kalee wateen waa hubkii dowladda isku shaagaalayaad marka asxaabtii la socotana waa ka carartay marka anigana mahaasaa ligu soo qabta haddana wax dhibaataa ma qabi gacanta mujaahidiintaa ku jiraa ragga iga dambeeyo yani la qaldin maahan wax maniga soo horeeyo waa xasan sheikh wiilkiisa oo meel furun jooga ma aragteen shalay marka anaka mubaaragi maayana burundeysaa jooga diyaaradaha lagu korkooda haadhaadaayeen maanta markay cabaddu nagu bilaabato hal diyaar diyaarka waa yaa yaa been laysku sheeganaya marka laysqaldinniyow maa wax naga soo jira ma leh qaladaa waa nagula wadaa ninka iga dambeeyo ka fiirso
weerarkan kamiinka ah ee lagu xasuuqay maleeshiyaadka murtadiinta kana dhacay shabeellada hoose ayaa qayb ka ah howlgallada ciidamada mujaahidiinta ee sida xawligaa kaga soconaya guud ahaan wilaayaadka gaar ahaan wilaayada shabeellada hoose kuwaas oo lagu bartilmaameedsanayo ciidamada kufaarta afrikaanta iyo maleeshiyaadka murtadiinta maxsane daabo xasaan munaasabad lagu sagootinayay dufcad cusub oo ka qalinjibisay macadka qurduba ayaa ka dhacday degmada wabxo ee wilaayada galgaduud sida faahfaahinta warka inoogu hayo walaalkeen marwaan maxamed munaasabadan oo heerkeedu sarreeyey ayaa loo qabtay dufcadii labaad ee ka takharujta macadka qurduba faraciisa degmada wabxo islamarkaana ah dufcadii labaatan iyo koowaad ee ardayda maxadka qurduba ardaydan ayaa tiradoodu gaaraysay soddon iyo saddex arday oo isugu jira gabdho iyo wiilal muddo sannado ah wax ka baranayay macadka qurduba ee daraasaadka islaamka iyo culuumta maamulka xafladda lagu maamuusaya ardaydan ayaa waxaa ka soo qaybgalay marti sharaf kala duwan oo ay ugu horreeyaan waalidiinta ardayda macallimiinta waxgaradka iyo mas-uuliyiinta wilaayada ugu horreyn maamulaha macadka qurduba faraciisa degmada wabxo oo munaasabadda ka hadlay ayaa sheegay in ardayda qalin jabinaysa ay waxbarashadooda u soo mareen duruufo adaga ardada qurduba ee maanta qalin jabinaysa waxay uga duwan yihiin furuucda kale ama qurdubooyinka kale intooda kale inay yihiin arday waxbarashadooda u soo maray duruufaad kala duwan sida inay degmadoodii uu ku soo duulay cadow la dagaashan diintooda kana qaxeen ilaa saddex waqti waxayna la kufya kacleeyeen xaalad walba ay soo mareen maantana waatan ummaddu u taagan tahay waan idinkugu hambalyaynayaa sabarkiinna iyo dhabar adaygiinna aad ku soo marteen waxbarashadiinna intaas kadib ardayda takharujaysa ayaa goobta ka sameeyey bandhiga cilmiyeed ay ku soo bandhigeen qaybo ka mid ah aqoontooda مرحبا ضيفنا بفرحتنا مرحبا ضيفنا بعقرنا نسلمكم مرارا ونهنئكم حثاثا فربي قد وجبت على عقيرتنا أن نشكركم جميعا كما تساهمتم بحفلتنا نرحبكم إلف التحايا ونضيفكم بلهف قلوبنا ونفرش أمامكم نبدة من علومنا ونعرفكم بمعهدنا ونودعكم بحفلتنا لأنه آخر يومنا وختام تعليمنا في قرضبة معهدنا maadada dhaxalka su-aashu waxay leedahay waxaa dhintay nin wuxuuna ka tegay hooyadiis dhashay iyo aabihiis iyo walaalkiis iyo awowgii iyo wiilow dhalay waa maxay isla mas'alaha iyo mid kasta waxa uu nasiib helaya isla mas'alo waa lix hooyadu waxay leedahay lix meelood hal meel aabbuna sidoo kaleeto wuxuu leeyahay lix meelood hal meel awowahana waa la xijaabayaa waxaana xijaabay aabbaha wiilkana waxau leeyahay afartii soo hartay ee lixda ka hartay walaalkana waa la xijaabayaa waxaana xijaabay aabbaha iyo wiilka waayahay markaan iyo maadada caafimaadka muxuu ka kooban yahay muruqo
bismillaah wuxuu ka kooban yahay muruqo iyo barotiin leh iyo macdan cusba ah كم سنة تدرسين في هذا المعهد؟
خمسة سنوات هل كانت الدراسة صعبة؟
نعم في بعض الأوقات كانت الدراسة صعبة وخاصة في الامتحانات ماذا تريدين أن تفعلين بعد التخرج؟
أريد أن أذهب إلى الجامعة وأدرس الدراسات الإسلامية إن شاء الله هذه فكرة طيبة بإذن الله ستنجحين إذا اجتهدت في دراستك nabadoon ibraahim jeetaxaayo oo ka mid ah waalidiinta ardayda takharujaysa ayaa sidoo kale goobta ka hadlay anigoo ku hadlaya afka waalideynta waa maalin farxadeed meesha tan waxaad og tihiin cadow fara badan ayaa yimiday shan sano oo ilmahan ay dhiganayeen ka hor iyo kadibba waxay ku barteen ilaahay fadligii dhiigga mujaahidiinta waa ugu amaal haynaa manaa arag macad islaami ah oo ilmo ay wax qalin jabshaan ayagoo baranaya kudhaqanka shareecada islaamka hadda ka hor ma anaa arag waxaan leynaha aan ilmaha wax baranno ayaguna waxaan leynaha wax bartaano sidoo kale ugaas cabdulaahi daahir axmed ugaaska guud ee beesha mursado oo isna goobta ka hadlay ayaa bidhaamiyey dadaalka ay bixiyaan ardayda machadka qurduba waxaan ogsoonahay oo anugu aan ogahay oo xaqiiq ah ilmaha qurduba dhigta qaar sagaal saac soo baxee faynuus ama toosh wax ku akhriya inay joogaan si kaleba kuma baasi kartaane mogt hooyada iyo aabbaha oo iska jiifa hadday maqlaan akhriskaada ka warran qolkaad jiifta akhris ay ka maqlaan maxaad maxaad isleedihiin waalidkaas soo aad uma farxina adoo hurdaa haddii canugaagiyo wax akhrina aad maqashid ka war waxaan ka rabnaa insha allahu tacaala cilmiga in la haayo waxaa kaloo nagala rabaa cilmigan in la bixiyo oo la soo bilaabo dadka la baro insha allahu tacaala gabagabadii waaliga wilaayada galgaduusha cabdulaahi abuukhaalid oo xafladda kelmad ka jeediyey ayaa la dardaarmay bulshada ku dhaqan magaalada webxo reer wabaxood waxaan leenahay insha allahu tacaala maadaama aasaaskeenna fiican yahay diinteenna aan haysanno caqiidadeenna iyo manhajkii ilaahay subxaana wa tacaalaa ugu talagalay ummaddan aan ku sugannahay waxay naga maqan waa heli doonnaa insha allahu tacaala waxay adduunka naga maqan waa heli doonnaa in markaa meesha aad ku aadan tihiin saqra aad ku aadan tihiin gaar ahaan waxbarashada in la xoojiyo dadka deegaanka ama magaaladan daafaheeda degan tuulooyinka baadiyaha ceelasha dadka degan ilmaha inay keensadaan ma ahadka waxaa la rabaa markaa in insha allahu juhdiga iyo dadaalka aan labalaabno maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayada galgaduud ayaa dadaalo joogto ah ku bixinaya horumarinta waxbarashada wilaayada iyo diyaarinta jiil isku darsaday aqoon akhlaaq iyo karti kuwaas oo door muuqda ka qaadan kara horumarka bulshada iyo faafinta cilmiga sharciga mahadsaneed marwan ugu dambayntii boqolaal dad ah ayaa ka faa'iidaystay raashin qaybin jimciyadda alixsaan alkheyriya ee ka samaysay magaalada jilib ee wilaayada jubbada dhexe sida warbixinta warka inoogu hayo walaalkeen dhubo wuxuu ahaa raashinka noocyadiisa kala duwan oo maamulka islaamiga ah ee degmada jilib uu u qaybiyey in ka badan laba boqol oo qoys kuwaasoo ku nool degmada jilib iyo deegaanada kale ee laga xukumo degmada kadib markii maamulka islaamiga ah ee degmada isagoo uu kuurgalaya dadka tabaalaysanna uu isugu keenay halkaa kadibna loo qaybiyey raashiinka raashiinka oo ah noocyada kala duwan ee la isticmaalo ayaa waxaa dhiibtay jimciyadda alixsaan alkhayri ah taas oo dadkan ugu tala gashay in la gaarsiiyo kadibna maamulka islaamiga ah ee degmada jilib uu si habsame leh ugu qaybiyey dadkii masaakiinta ahaa ee u baahnaa in la gaarsiiyo raashiinka halkii lagu qaybinayay raashiinka waxaa ku sugnaa waaliga maamulka islaamiga ah ee degmada jilib iyo xubno kale oo ka tirsan maamulka waxaa sidoo kale goobjoog ka ahaa culimo iyo salaadiin iyo qoysaskii danyartaa ee raashiinka la siiyey ugu horreyn sheekh maxamed balli ayaa ka hadlay raashiinka la siiyey dadka masaakiinta ah jamciyaddan wax bixinaysa oo israashinkan ilaahay u soo dhiibay waa jamciyatulixsaan alkhayriya inay muslimiinta wixii loogu soo dhiibay ay gaarsiiso waa deeq ilaahay jamciyaddaas waxaan leennahay alixisaan allaha barakeeyo idinma siin gaalo iyo gaalo raacyo waa deeq ka timid min allaahi subxaanahu wa tacaala oo ay wasacayso jamciyadda alxisaan alkhayriya waxaa la rabaa kuwa bannaanka jooga iyo kuwa deriskaaga iyo masaakiinta idinkuna inaad wax ka siisaan oo aad tidhaahdaan intaanaan soo qaatay adiguna shoodaada adiguna sariidaada adiguna macnaha babariiskaaga adiguna kiiladaada saasaa la doonaya walaalayaal wamaa tuqadimuu lianfusikum min khayrin tajiduuhu cinda allah qaar ka mid a dadkii raashiinka la siiyey ayaa wareysatay warbaahinta islaamiga ah ee landalus waxayna ka sheekeeyeen dareenkooda iyo baahida ay u qabeen raashiinka ay u qaybisay jimciyadda lixsaan alkhayri ah arbow maxamed arbow waay may la isiyey bur sokor bariis iyo saliid yaa la isiyey alxamdulilah walaayadda madashay kor allah ka dhigo nan yacni saanin daneebo iyo ka jirta magaalada jilib aan taaganahay aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay maanta raashiin bariis saliid ayaan qaadanay iyo bur iyo baasto waxaan joognaa degmada jilib raashiin jamciyadda alkhayriya oo bixin haysa ayaan qaadan haynaa waxaan tuuladeenna waxa waaye bandarsalaama ayaan ka imaanay alxamdulilah raashinkii waa nala siiyey walaayada kheyr ayaan u rajaynaynaa jamaal alkhayriya iyo raashin asiiri ilaah ku mahadsan maamulka degmada jilib walaayada waxaan qaatay bariis bur sokor saliid baasto allah ku mahadsan walaayada ku mahadsan farxadeen boqolkii boqol boqolkii boqol magaceey aaw maxamed abdi waay baruuji kokooy raajina dhisi bur bariis sokor saliid baasta farhadayn maasha allah maalintan walma noo magan tahay waxaana la siiye haaf bariis eh haaf bur eh haaf sokor eh laba saddexal saliid eh iyo baasta waa faraxsannahay raashin waa lana siiye bur bariis sokor saliid baasto iyo lana siiye ilaahay ama hadda iskale walaayada meel almeeri rugta ilaahay kor ha ka dhiga gacantiiya gacantii koreyta allah ka dhiga gaalada allah noo jabay alxamdu ala shukru niidaana habbi waay beeraleeyaan nahay alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin walaayada gacantaada kor allaha ka dhigay allaha barakeeyey adowga allaha naga jibiyey insha allah gaalada allaha naga jibiyey asalaamu calaykum جمعية الأصحان الخيرية وحين سيسي بريس باستو بر إبسليت عدو الله salaadiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa dhankooda jamciyadda ku bogaadiyey dadaalkeeda ku aadan sida ay u garab taagan tahay dadka masaakiinta ah ee raashinkan qiimaha badan ee ka kooban macnaha sokor iyo bur iyo saliid iyo bariis iyo baasto ee ay ugu deeqeen dadka macnaa muslimiinta ah mustadcafiinta ah ilaahay ha barakeeyo jamciyadda amsaasheeda ilaahay ha noo badiyo insha allahu tacaala waxaan kaloon u mahad celinayaa dadka macnaa walaalaha ah raashinka qaatay waxaan idin leeyahay ha loo duceeyo dadka raashinkan baxsaday si guud mujaahidiintana ha loo duceeyo gaaladana ha la hawaaro walaalayaal hadda waxaa qaadateen insha allahu raxmaan deriski idinkana gaarsiiya sida loo sheegay way gabadha kaarkeedii hadda waxay tidhi ani waa un qof baa iga daran hala siiyo idinkana waxaa idinkaga baahan yahay kiilooyinka inaad u dartaanoo dadkii aad siisaan insha allahu raxmaan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhowaan ayay ahayd markii sidan oo kale in ka badan saddex boqol oo qoys oo masaakiin ah raashiin jamciyadda ay ku gaadhsiisay qoysas fara badan oo ku noolaa degmada bu'aale sidoo kale jamciyadda lixsaan alkhayri ah ayaa qaar ka mid a gobollada dalka dhowaan sidaanoo kale ka qaybisay raashiinka noocyadiisa kala duwan oo ay ka faa'iidaysteen boqolaal dad masaakiin ah aad buu mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa walaalkan dhubow warbixintiisana waxay guniga gabagabay u ahayd warkii aad kala socoteen idaacadda islaamiga alandalus subaxnimada tan kulanti dambe ayaa inoo balanaha inta ka horeysa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh